waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali wa arrinta hadda baafa ka dhawaajisay waxaan tusaale ku siinayaa maalintii mas-uuliyadda qaranka hadda imaanayeen ciidankii amisom ee wadamada ka socday caalamka intiisa badan ka socday soomaaliya joogay ama halada wadamada igad laisku yiraahdo joogay ee wadanka hadda joogay waxay joogaan maalintii sebtember tobankeedii meeshii ay joogeen bay joogaan wax isbedele ma laha hal meel oo ciidankii amison layiri waa dhamaatay waa ka baxaysaan ciidan soomaaliya ha jiro ma jirto waxay taa ku muujinaysaa inaan waktiba la gelinba tusaale waxaa kugu filan keliya madaxtooyadii qaranka soomaaliyeed ee ahayd meeshii waddanka laga xakumayey waxay ku qurux banaan lahayd afar sano kadib in meeshii amison joogtay lagu bedelo ciidan soomaaliyeed waa meesha astaanta qaranka soomaalida u ahayd waxay tusaale u ahaan lahayd ciidan soomali dhismo maysan dhicin oo waxaa moodaa meeshii yacni hay-adaha dawladda caawa aan kula hadlayo ee magaalada muqdisho ku yaalo waxaa ilaaliyo ciidan amison aa ilaaliso ciidankaa ilaaliyo ilamaha in la waayo ciidan qaran ee soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed askar iyo dad ka shaqeeya amniga lama weyn laakiin waxaa muuqata ku talagal iyo inaan xilli iska saarin in ummadda soomaaliyeed ciidan soomaaliya la dhiso marka su-aasha ah maxaa hortaagan xaqiiqda waxaa hortaagan hoggaan la-aan waxaa hortaagan aragti fog oo soomaalinimo ah ciidan in la dhiso wax dhib badan ma aha ciidanka sidiisaba lacag waa qaali laakiin waa waxyaabaha ugu badan ee ummadii ama waddan hanti geliya waxaa lagu faano maanta dowladda australia hadda aad joogtid maalintai maalinta dabaaldegayso oo ay ku dabaaldegayso maalinta australia ama maalinta dhalashadeeda ay tahay waxay soo bandhigaan diyaarado iyo yacni caalamka meel kasta ay joogto ciidanku wuxuu ka turjumaa jiritaanka iyo sharafka ummadda soomaaliyeed marka waa qiyaasi karaysaa marka in iska daa meel kale ah afar sano kadib meeshii ay joogeen afar sano ka hor ayay weli fadhiyaan hay-adihii kaabayaasha dawliga ahaa ayagaa ilaaliyo ciddii hogaanka wadanka haysan way garan la-dahay tusaale yarka geliya waxa ugu dambeya dhihi lahaa waxa ay tahay cabsida kale iidan waxay tahay hadda aan kula hadlahay doorasha dhici doonto afka a kusoo dahday oo wakti la geliyo doorashada meelaha ay ka dhacayso boqol kiiba toddobaatan waxaa waardiyanaa ciidan shisheeye wax ka wax ka xun iyo karaamudaro ku dhiceleed ummadda soomaaliyeed ma jiro ciidan shisheeye ayaa waardiinayo meelaha doorasho ka dhacayso taasaa marka waxay keenaysaa ciidan dhismihiisu ma aha wax aada u dhib badan ciidan dhismihiisu ma aha wax mucjiso weyn u baahan in la sameeyo ummadda soomaaliyeed diyaar bay u tahay inay yeelato amnigeeda la wareegto waxayse u baahan tahay amnigu lacagna u baahan yahay in loo helo wuxuuna kaloo u baahan yahay hogaan cad ee muujinaya waddankan meeshuu aadi lahay inay caddahay inta taa ka imaanayso ambaba aan loo arkaynba muhiimad aan loo arkayn ciidan qaran ma dhismi karo marka eeddu ma saarna shacabka eeddu ma saarna caalamka eedda waxay saaran tahay hogaankii soomaaliyeed aan u egman arrimaha loo xil saaray keeni waayo aragti cad ciidan marka waa garan lahay cidda rabta hadda afar sano kadib weli la waardiyeynayo la waardiyeynayo villa soomaaliya ciidan shishe waardiyeynayan afar sanoo kale halagagu daro iyo toban sanoo kale anigu waxaan leeyahay bana caqligaa meesha ka imaan kara iyo waxaa maxayna samayn kara xaqiiqda marka aan u hadalno si xadaar oo qof soomaaliya aan u hadalno ama dadka dhegeysanaya dareemi karaan ilaan tii hore lagu fashilmaya ma waxaa la doonaya haddana wakti in laga sii qaado ummadda soomaaliyeed waay jibriil haddii aan u gadagalno waxaan la soconaa marka hadda in guddiga doorashadu ay sheegeen labayo labaatanka bisha sebtembar ilaa iyo afar iyo labaatanka aqalka sare aqalka hoose in lasoo dhiso madaxweynahana la doortay kow iyo soddonka bisha oktoobar iyana soo aadan marka dastuurka halkay kaga qoraysaa marka in madaxweynaha xiligiisi markuu dhammaado inuu sii joogi karo ilaa xiligaas arintan marka ma loo malaynayaa siday u qoondayeen inay u dhici karto mise inay kasii dabamartaaba laga sii yaabaa intan xataa aniga waxaan qabaa dadka aaminsan waxaan kamid ahay in doorashada waktiga loogu talagalay aysan dhacaynin macnaheeduna maaha in ayan dhici karin waa laga shaqey karaa time tableka amba qorshaha la dejiyey guddiga qaran ee doorashada loo xil saaray ay dejiyeen waxa waa wakti ay macquul tahay in wax la qabto laakiin dhowr shay baa ka horeyso waxaan waxaa hogaanka gacanta ugu jiraa todoba qofoodoo layidhi go-aanka gaarab ayaga marka waxaa laga rabay inay xaqiijiyaan iyadoon qof ajnabiga ku dhex jirin inay xaqiijiyaan waktiga loogu talagalo doorashada inay doorashada dhacdo hadda ma i muuqata marka in soddonka bisha doorashada madaxweynaha ay dhici karto dhowr sabab aan u yeeli karaa macnaheeda weli waa la qaban karaa laakiin shaki badan baa iga jira inay waktiga imaanayso midi waxa ay tahay xilligii loogu talagalay barnaamijyada qaarkood wuu mar hore u isgurguray hadda oo problema ka taagan waa hal qodob qodob kale wuxuu ka taagan yahay qodobo looga hadlay bishii january horaanteedii magaalada kismaayo ee la xiriirtay aqalka hore aqalka sare aqalka hore see lagu xalinaa ayaa weli murankooda taagan yihiin waana arrinta hadda ka socoto oo bisha toddobadeed loo ballansan yahay sidoo kale waxaa kamid a maqaamka muqdisho arrimo in la xaliya ahayd sagaal bilood ka hor ayaan weli la xalin oo daqiiqada u dambeysa la xalinaya ma ii muuqato qodobka saddexaad waxay tahay doorashadu lacag bay u baahan tahay lacagta qaarkeedna adduunka o dhanna waa lagu caawin karaa wadamadan soo korea waa la caawiya qayb kamid a wadankaa bixina qaybna caalamka laga caawinaya soomaaliya waxay kaga duwan tahay waxaa muuqato caalamka u muuqato soomaali u muuqato haddana lagu gorgortamaya in xildhibaanadii la iibsado in doorashadii la iibsado oo qarashan caadiyan ku baxo therefore saas daraadeed wadamadii caalamka ee damacsanaa soomali lacagta inay bixiyaan ee canshuurta australia iyo canshuurta u k ama canada laga aruurinayo ee laba soomaaliya lagu caawiyo cabsi baa ku jirto ah mahantideeni baa intaan ku bixino doorashada ummadda soomaaliyeed odayaasha dhaqanka shahay aday in qada laga baxsho oo la jiifiyo ay wax soo xulaan miyaa intaan ku bixino toban milyan oo doolar a soddon milyan waxaa lagu gadanaa xildhibaankaay keeneen dacaqliga bani aadamka daasaa marka waxay keentay lacag dib loo cesho oo lacag la-aan marka qodobka saddexaad waxay tahay lacag la-aanaa jirto culayskeeda marka qodobadaa la isku daro ayaa waxaa ii muuqanaysa in aysan macquul ahayn in soddonka bisha inay adkaan doonto laakiin haddana waxaan is leeyahay caalamku hadda wuxuu marayaa madaxweyne hadda markuu tegay magaalada la yidhaahdo nairobi oo madaxda kula kulmayay waa lagala hadlay wafdi balaaran european unionka amba mataqana mid group ligan bay imaanayaan caalamka lacagta ku bixiya ammaanka soomaaliya ayaa hadda wuxuu hayaa walwal ah in aysan daacad ka ahayn inaysan jirin rabitaan rasmi ah ee mas-uuliyadda qaranka ah inay doorasho dhacdo qodobka ugu dambeeya adoo raalliga ah igala waajisay ee ahaa boqol iyo soddon iyo shanta oday waxaa kan waxaa lagu heshiiyey shirkii baydhabo waxaa lagu heshiiyey maadaama ay dhib badan tahay in dib loo furfuro boqol iyo soddon iyo shantii oday ee soomaaliga ahaa ee lagu heshiiyey hala iska daayaa layihi weli waxaan ognahay qaar kamid a mar hore in wax laga badbedelay marka mar hadda waxaa muuqato in madaxweynihii guddoomiyihii baarlamaanka ay yidhaahdeen qof dheeraada lagu daro si hal qof oo shaksi ah dantiisa dantii qaranka log waa qofkii dumiyey qaranka ee dumiyey dowladdii cabdi cabdiweli sheikh loo dumiyey ka dowladdii loo burburiyey mataqan dowladdii jirtay in hadda la yidhaahdo ilaa ilaa qofkaas maahantan xildhibaan u raadinaynaa haddii xataa suuragal tahay inaan furno boqol iyo soddonka iyo shantii qofood yacni waxay ku muujinaysaa mas-uuliyadda qaranka oday dhaqameedkan cusub ee hadda muranka dhaliyey oo la raba in lagu daro oday dhaqameedyadii la qoondiiyey boqol iyo soddon iyo shanka ahaa halkii salka uu ku hayaa sideed u aragtaa adigu waa maxay caqabada dadku ay arkayaan ee ka imaan karta haddii oday dhaqameedkaasi uu ku soo biiro odayaasha la diyaariyey waxaan waa waxay keeni kartaa dhowr caqabadood oo oo xasaasi ah waana qodobeynaya haddaa iyo ogolaatid waxaan isleeyahay ma waxaan kusoo koobi lahaa afar qodob ay keeni kartaa oo dhib ka imaanayo mido waxay tahay qodobka u horreeya waxaan leeyahay ummadii soomaaliyeed waxay ku heshiisay haddi badnaado yayna cidna ku jirin waxaa lagu heshiiyey shirarkii ka dhacayay magaalooyinka soomaaliya ee hal sanay bar soo socday in doorashadan soo socota boqol iyo soddon shantii oday ay un qeyb ka noqdaan waxaa la yidhi yaan la furin boqol iyo soddon shanta oday ha lagu heshiiyo haddii la furo boqol iyo soddon shanta oday oo qof dheeraada lagu soo daro ama qof qof lagu bedelo ama qof aan dhimanin ama qof dhibaato kale ku dhacda aan lagu bedelin waxay keeni kartaa colays badanay ku abuuri kartaa ummadda soomaaliyeed marka ha la daayo sideeda loo daayo waa la isku waafaqay marka haddii la bedelo waxay keeni kartaa qabaa'il badan oo soomaali ah inay yidhaahdaan annagana odayaan ku darsanayna ama odayaan bedelaynaa waxayna khatar ku tahay broceskii weliba xilliga xilligaa khatartiisa qodobkood marka waxa waaye dadku inay dhahaan annaguna waxaan doonaynaa odagayna aan bedelana odayaan keensanayna amba oday cusuba lagu soo daro wax furmaaya noqonaysaa khartaray leedahay marka taasaa waxay keeni kartaa inay dhibaato ka timaado qodobka labaad waktiga baafa ayaa khatar ah waxaa lama sameyn lix bilood ka hor saddex bilood ka hor afar bilood ka hor iyada oo dhowr casho ka hertay odayaasha dhaqanka inay go-aan ka gaaraan ayaa waxaa la keenay arrintan waxay horeba ka bilowdayba deegaano badan oo soomaaliya ay soomaaliya joogto waxay ku abuurtay walwal odayaasha dhaqanka laftigooda ay walwal ku abuurtay taamka waktigan iyo waktiga la keenay arrintaana khatar ayay laftigeeda u leedahay broseeskii doorashada qodobka saddexaad waxa ay tahay waxay colaad ka dhex abuureysaa dowladii dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxbaa lagu heshiiyey go-aanka lagu heshiiyena wuxuu ahaa arrintaan saa inay ku socoto in madaxweynihii qaranka iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo prime ministerkii dalka ra-iisul wasaarihii in saddexdoodiiba ay go-aansadaan inay dhahaan nin hebel muhim u ah qaranka soomaaliyeed isaga aawigiisna waa ina oday ugu darnaa waxay muujinaysaa dowladii dhexe iyo qaranka dhexgulisa qodobka ugu dambeeya afraad waxa uu yahay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa shaki ka gelaya in doorashada soo socotaba loogu talagalay inaysan doorasho dhicin oo xulasho aysan dhicin oo la abuuro jawi wadanka deganaanshala-aan ka dhacdo sababtaan kuu sheego ah waktiga sababtaan kuu sheego ah in qabaalka lagu lagu kiciyo dagaal lagu kiciyo iyo mas-uuliyadda qaranka iyo maamul gobolada xiriirkooda xumaado qodobada haddaan kuu sheega markaa isku dartid ayaa baafa waxay welwel abuureysaa in doorasho aysan dhicin suuragalna ay tahay dagaal cusub inay abuurto marka ma garan karo welka ayaanu su-aasha ay weydiisa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali